فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa labiyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijriyada qodobada caawa oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland lagula beegsaday duleedka magaalada kismaayo faahfaahin ku aadan qaraxaasi ayaad dhegaysan doontaan sawirada dagaaladii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ee shalay ka dhacay deegaanka gumarre ee duleedka magaalada moqokori oo la baahiyey dowladda federaalka oo maamulka la baxay puntland u kala jebisay laba garab iyo xiisad la xiriirta arrintaasi oo ka taagan gobolka sanaag madhab baa warkiisa ciidani ee ahaa in dowladda uu hogaamiye xasan shiikh ay ciidamo cusub ka qoranaysa deegaanada uu ka arrimiya maamulkaas macluumaad ku aadan ayaad dhegaysan doontaan toddoba-iyo toban arday oo gabdha ah oo ka qalinjebiyey machadka taajul waqaar faraciisa magaalada saakow ee walaayada islaamiga ee jubbada dhexe warbixin ayaad dhegaysan doontaan maxay xambaarsaneed silsiladii dhammaatay ee faa'iidada caafimaadka waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi aannu la yeelanay soo jeediyaha xalaqaadkaas oo ah doctor maslax qodobadaas iyo halyeeyada badar iyo xubinta wararka caalamka ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuwaxa waraysiyada qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka weerar qarax ah ayaa maanta lala beegsaday askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland guutooyinka qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax la beegsadeen askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buula guduud iyo deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo gaari booyad ah oo ay wateen ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa lasoo warinayaa inuu qaraxu haleelay waxaana gaariga la qarxiyey soo gaaray burbur
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan sawirada dagaaladii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ee shalay ka dhacay deegaanka gumarre ee dhacduleedka magaalada moqokori ayaa la baahiyey waxaa sawirada soo daawaday oo inooga warramaya mahad cubayd waad mahadsan tahay maxamed cali aadan waxaa maanta la baahiyey sawirro soo bandhigaya xogta dhabta ah ee ku saabsan dagaaladii shalay ka dhacay ee duleedka moqokuri ee gobolka hiiraan kuwaasi oo ahaa dagaalla aada u culus oo isaga hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ee sida aan dhegaystayaasheenna horey ugu soo tabinay dagaaladaasi waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray ciidanka dowladda federaalka ee sidoo kalena ee waxaan sheegnay in dagaaladaasi lagu jebiyey ee hase ahaatee maanta waxaa la baahiyey sawirro itus oo itaabsii ah oo muujinaya qaar ka mid ah meydadkii ciidamada dowladda federaalka ee aan sheegnay inay uga carareen goobta dagaalka askartaasi ayaa gaarayay laba-iyo toban askari waxayna sawirrada la baahiyey qaybtood soo bandhigayaan qaar ka mid ah ee meydadka ciidankaasi oo bilqan fagaaraha dagaalka ee askartan oo iga soo hor muuqanaya haatan ayaa waxaa dubatay rasaasta ee iyadoo uga dhacday meelo kala duwan oo ka mid ah jirkooda dagaaladaasi ayaa sidaan la wada soconno ee waxay ka dhaceen deegaano hoostaga degmada moqokori sawirada meydadka ciidamada dowladda federaalka waxaa sidoo kale wehliya dhinaca kale cudud ciidan oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo bandhigtay gumarre waxaana la arkayaa askar aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhex socdaalaya deegaankaasi iyagaoo ku socda laba layn ee islamarkaana kor u sida ee calanka towxiidka ee askartan ayaa garwaxsan ee hubka noocyadiisa kala duwan waxayna run ahaantii gebi ahaanba meesha ka saarayaan warar been ah oo ay shalay tabinaysay dowladda federaalka ee islamarkaana sheegayey inay la wareegeen deegaanka gumarre ee deegaankaasi waxaa haatan ee gacanta ku haya islamarkaana si buuxda u maamulaya ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana isla sawiradan lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo meelo kala duwan oo degaanka ah ku sugan askarta dowladda federaalka ee ku sugan ee magaalada moqokori iyo meelaha kale ee ku dhadhow ayaa xaaladoodu waxay tahay mid cabsi iyo argagax ah waxayna dharaar iyo habeen filanayaan inay weerar xoogan oo cagta lagu mariyo kala kulmaan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sii siqaya magaalada moqokori ee dhacda bariga gobolka hiiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed ciise waad mahadsan tahay markaana wararka caalamka ruushka ayaa sheegtay inuu soo riday boqol iyo labaatan diyaaradood oo ay yukreen ku weerartay gobollada kala duwan oo ka tirsan dalkiisa wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada difaaca cirka ee dalkaasi ay habeennimadii xalay soo rideen boqol iyo labaatan diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo yukreen ku weerartay dalka ruushka gaar ahaan gobollada dhaca xuduudda ay labada dal wadaagaan sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda moscow dowladda ruushka ayaanan sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkan inkastoo ay tilmaantay in howlgalku uu ahaa mid ah kuwii ugu cuslaa ee ay kiyef ku soo weerarto gudaha dalka ruushka tan iyo sannadkan dhanka kale hay-adda duulista rayidka ee ruushka ayaa sheegtay inay xalay ku soo rogtay xayiraad amni garoomo dhowr ah oo dalka ku yaala si loo xaqiijiyo badbaadada diyaaradaha rakaabka xayiraadaasi ayaana saameyn ku yeelatay duulimaadyadii caadiga ahaa inkastoo oo saa kadib loo bilaabay shaqooyinkii garoommada weerarkan cusub ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay ka soo wareegatay in ka badan saddex sano oo uu socdo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain kaasi oo galay wejigiisii ugu cuslaa iyadoo yukrain ay sii kordhisay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska si ay u beegsato bartilmaameedyadeeda ku yaala gudaha ruushka dhanka kale khasaaraha dhimashada ee ka dhashay daadadka ku dhuftay gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa sii kordhaya gelikii dambe ee maalintii shalay daadad xooggan ayaa ku dhuftay gobolka texas ee dalka maraykanka daadadkan ayaana waxay geysteen khasaarooyin xooggan oo isugu jira kuwa nafeed iyo kuwa hantiyeed warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in khasaaraha dhimasho oo uu kordhay iyadoona dhimashada la xaqiijiyey ilaa xilligan ay kor u sii dhaafayso konton ruux oo ameerikaan ah islamarkaana ku nafwaayey daadadkan xooggan ee ku dhuftay qaar ka mid ah gobollo ku yaala dalka maraykanka waxaana sidoo kale jira tobaneeyo qof oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen warbaahinta qaarkood ayaana tebinaya in dad kale la'yahay ay kor u dhaafayaan ilaa soddon qof oo lagu waayey daadadka geeska kale dibidbaxyo xooggan ayaa maanta ka dhacay dalka toogo ee dhaca qaaradda afrika boqolaal shacab caraysan ayaa maanta oo axad ahayd mudaharaadyo ballaaran ka dhigay magaalada caasimadda ee toogo kuwaas oo sheegay inay ka soo horjeedaan xukuumadda haatan talada dalkaasi gacanta ku haysa iyagoona ku dhaliilayay in ay musuq maasuq aan xadidnayn u horseeday guud ahaan dalka sidoo kalena dhulka la gashay dakhligii waddanka toogo mudaharaadayaasha ayaa xirtay waddooyinka halbowlaha u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka waxayna siteen boorar lagu xardhay halkudhigyo liddi ku ah dowladda dalkaasi ka dhisan durbadiiba ciidamo aad u badan oo ka tirsan booliiska dalka toogo ayaa soo buuxdhaafiyey halka ay bannaanbaxayaasha ku sugnaayeen iyagoo dadka ku kala eryayey sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka dhabaqa ugu dambayntii dowladda ruushka ayaa la wareegtay gacan ku-haynta laba magaalo oo muhiim u ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada yukrain ciidamada milatariga ruushka ayaa maanta oo axad ah si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo saldhig ku lahaayeen askarta yukrain war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ruushka laguna baahiyey barta ay ku leeyihiin telegaraamka waxay ku sheegeen in laba magaalo oo cusub gacanta xukuumadda moscow soo gashay magaalooyinka lala wareegay ayaana dhaca bariga yukrain ciidamada ayaana si buuxda gacanta ugu dhigay magaalooyinkan kadib markii halkaasi dagaalo la isku riiqmay maalmihii lasoo dhaafay ka socdeen dagaalka u dhexeeya ciidamada ruushka iyo yukrain ayaa maraya meel xasaasi ah mana muuqato wax guulo wax ku ool ah oo ay xaqiijiyeen labada daraf dowladaha reer galbeedka ee ugu horreeya maraykanka ayaa ka daalay sida muuqata tabantaabadii uu la garab taagnaa yukrain wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan xaaladda gobolka sanaag ayaa ah mid kacsan kadib markii dowladda federaalka ay bilowday inay halkaasi ka qorato ciidamo cusub maamulka la baxay puntland ayaa u kala jabay laba garab dhinac waxaa hogaaminaya saciid deni halka garabka kalena uu hogaaminayo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka la baxay puntland cabdirashiid yuusuf jibriil sarkaal ciidan oo ka mid a askartii ka goosatay maamulka la baxay puntland sheegayna inuu haatan ka tirsan yahay dowladda federaalka ayaa caddeeyey inay ciidamo u qoreen dowladda uu hogaamiye xasan sheekh islamarkaana uu socdo qorshe maamul cusub looga dhisayo gobolada sanaag iyo sool si maamulka la baxay ee sisii kaatuma meesha looga saaro rabadaan ayaa ka socda daraad shacabka qayb ka mida waxaana caado u noqotay sida cabdullaahi deri shacabka waxyeello u geysto oo ciidankiisu ay inta badan taargidgareeyaan dadka shacabka ah laba maalmood kahor gabadh bay ku dhaawaceen magaalada ceelbug haddana ciidamo badan oo isaga ka mid ciidamadiir waa isku hor fadhiyaan marka dhibaatadaas hadda taagan ciidamada isbuucan waa socdeen qoritaankiisu waana dhammaystirnay waana arrin la qarsoon oo cid laga qarinayana ma ahayn waa arrintu sida cabdullaahi dani ka qaylinayo lahaa kombiyuutaraa la sitaa arrintaasi arrin qarsoon ma aha ciidamaduna waa qoran yihiin waana joogaan deegaankana dhammaan waa ku sugan yihiin ciidanka si ofishala baana u qorreecan taas cidda aanu ka qarinayno ma leh guddoomiyihii horena wuxuu ka mid yahay howlwadeenada shirka abaabulaya oo kuna sugan deegaanka waa isla xidhiiraan wax khaatuma la dhahaana ma jiraan maamul baa loo samaynaya ka duwan maamulada hadda jira hadalka sargaalkan oo lagu magacaabay shaafici shaarub ayaa ku soo aadaya xilli shalay warqad ka soo baxday dowladda federaalka lagu sheegay inay maamul ka dhisaysa halkaas
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada koobaad ee taxanaha halyeeyadii beder waxaana inoo soo jeedinaya sheekh cabdulilaah abukhaalid والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آه، رجع عن كهذا إن شاء الله أصحابنا بدريين تا إن شاء الله سلسلة صوت صوتا إنه هل هو أما قف قف واحد دونه أما الصحابة الصحابة أنا واحد دونه ترى هذا مؤرخين تا أما رجع أهل الحديث وحكوا شيئا إن هاي مركز الصور ريو صدح بقول يا دوري طبعا واحد دور لي هذا وحكي بلا saddex ilaa sagaal marka waxay ahaayeen inta udhexaysa saddex boqol saddex iyo toban ilaa saddex boqol sagaal iyo toban inahaasi ahaayeen rag waxay ka reebaan markay leeyihin afar iyo toban waxay ka reebayaan wiilashii reeraa oo laga reebo dagaalka aan gelin laakiin iyagu hawsha kale hayay oo ibnu cumar iyo ragga maalinta ay kamid baraa iyo rag noocaas ayay ka reebaan ragna way ku daraan marka tirada guud waxaa weeye saddex boqol iyo toban iyo dhowr bayn odhanaynaa sida carabku ay sheegaan thalaatu miatin wa bidcata cashara saxaabiyiin baa ka qaybgala bay yidhahdaan taasaan ku ekaysana insha allah oo ma jasminayno inay saddex boqol iyo saddex toban ahaayeen iyo inay ahaayeen saddex boqol afar iyo toban iyo sagaal iyo toban midna ma jasminayno waxaan leenahay oo kusoo gaabsanaynaa raggaas waxay ahaayeen ilaahay u sharfay ee macrakada ka qayb galay saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen waxaan ka bilaabaynaa saxaabiga weyn ee la yihahdo ubaya ibnu kacab radia allahu canhu ubayaan ka bilaabaynaa ubaya marka waxaa loo yaqaana kunyadiisa abu mundir baa la yidhahda abu dufayla waa la yidhahdaa magaciisuna waa kacab ibnu qays ibnu cubayd alansaariy najaari waa nin reer ansaareed oo bani najaar weliba ka mid ah cumarna wuxuu ku magacaabi jiray sayid lmuslimiin ugaaska muslimiintu ku magacaabi jiray ubay marka wuxuu ahaa dadka yare wax qora intaan islaamku iman ilaa carabtu jaahiliintii wax may qori jireen marka dadka yare farakutiriska wax qor u ahaa markii dambena wuxuu ka mid noqday katabatul waxyi ragga markuu qur-aanka soo dega nebiga u qora ayuu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa raggii caqaba baycatul caqaba ka qayb galay bederna ka qayb galay marka waxaa loo yaqaana caqabiyun badriyun labadaas laqab buu leeyahy waa nin reer beder waa nin reer caqabana ka qayb galay taas ayay leeyihiin maaragtay taariikhda ku sugan marka ubaya nebiga wuxuu ka xifdiyey cilmi mubaarak ayuu ka xifdiyey wuxuuna ahaa qof hormuudka xagga cilmiga iyo xagga dhaqanka cilmiga iyo camalka labadaba kor loo eego waxa maartay nin ku dheer buu ahaa xifidka iyo qur-aankana ku dheer iyo iyo cilmiga ku dhaqankiisana aada loogu majeerto oo ku dheer ayuu ahaa marka fadaa'ishiisa iyo manaaqibtiisa waxaa ka mid ah inuu nebiga ilaahay qur-aanka ku dul akhriyey oo ilaahay uu faray nebigu wuxuu leeyahay ubayow ilaah baa i amray maaragtay inaan qur-aanka kugu dul akriyo wuxuu yidhi nebigu sal in allah amaranii an aqraa calayk inaan qur-aanka ku dul akriyo ubay markaa wuu yaabay markaasuu ilaahay miyuu magacaabay magacayuuba sheegay waa arrin weyn bay la noqotay maaragtay ubay la noqotay markaasuu nebigu wuxuu yidhi haa allahu samaaka lii ilaah baa ika magacaabay markaasuu ubay isku daray ilmo sharafta weyne ilaahay siiyey iyo culayska weyne la saaray isagana shukri inuu ka shukrina ay tahay ayuu ilmada shubay ibn xajar baa markuu shaalayni wuxuu leeyahay sababtuu la ooyey laba mid bay noqon kartaa inuu farxad la ooyey sidaa maarata ilaahay maaragtay uu xusay ee magaciisa maaragtay shaksi ahaan u xusay ubayi magacaas uu sheegay farxaddaasay noqon kartaa waxay kaloo noqon kartaa khushuuc iyo cabsi uu ka baqay inuu ka gaabiyo nicmadaa la siiyey shukriniqeeda inuu ka gaabiyo labadaba way noqon kartaa oo isleeyahay shukri waxaa ilahay nicmada ku siiyey sidee uga shukriniqo doontaa sidee uga mahad celin doontaa uu taas la ooyana way dhici kartaa buu leeyahay imaam qurdubina wuxuu leeyahay isagu waxaa lagu yidhi suurada lagu yidhi lagu akhriya ee ubaya lagu dul akhriya waxay ahayd suuratu lbayin ay ahayd suurata lam yakun aladiina kafaruu bay ahayd buu leeyahay suuradaasna dee waxaa loo doortay buu leeyahay waa suurad tawxiidka aada uga hadasha iyo ikhlaaska ka hadasha kutubtii horey ka hadashaa iyo nebiyadii kusoo degtay waxay ka hadashay salaaday ka hadashay sakada way ka hadashay waxay kaloo ka hadashay yowm alaakhir ay ka hadashay waxay kaloo ka hadashay wax u dhexeeya dadka ahlu jannada iyo dadka ahlu naarka oo gaalada iyo mushrikiinta iyo ahlu kitaabkana waa tii layidhi sharu lbariya waa dadka intuu ilahay abuuray kuwa ugu shar badan kuwa muminiintana waa tii layidhi khayru lbariya waxa ilahay abuuray bay ugu khayr badan yihin ugu fadli badan yihiin marka ubaya ninka caynkaasu ahaa saxaabiga noocaasuu ahaa ilaahay maaragtay fadligiisa ayuu ku manaystay inuu maarata saa noqdo nabigan waxaa laga wariyay inuu yidhi aqra'u ummatii ubaya aqra'u ummatii ubaya ayaa maarata qur-aanka ugu badiya ayuu ahaa ubaya nabiga wuxuu weydiinayaa cudurkan xumadda ama qandhada la yidhaahdo ajar mal ajarkeeda iga sheekee nebigu wuxuu ku yidhi xasanaadka iyo qofku intuu qandhada ku socdo xasanaad baa u soconaya baa u soconaya markaasuu ubaya wuxuu yidhi ilahay wuxuu ka baryay inuu xumo uu ku rido xumo aan ka tegin laakiin aan ka reebayn jihaadka sidii ba ilaah u yeelay ilaa maalintu ilahay ka baryay arrintaas qandha kama tegin baa laleeyahay weliga ma galabaysan isagoo aan qandhaysnayn jihaadna qandhadaas kama reebin saasuu fadli badnaa saxaabiganu radia allahu canhu amiirmuminiin cumar baa isaguna u cudur daartay intuu umayo qiraa'adku yaqaana intuu dadka qiraa'adu akhriyo cumar uusan garanayn baa cumar wuxuu mooday inuu qur-aanka si qalada u akhriyo u maleeyey cumar baa u maleeyey markaasuu cumar u yeedhay ubay u yeedhay markuu ubay hor yimi cumar u yimi ubay wuxuu yidhi cumarow waad og tahay in aniga nebiga markii uu joogay laysoo dhoweyn jiray dadka kale oo dhan laiga soo dhoweyn jiray oo maaragtay aada lay karaameyn jiray waad og tahay laakiin adigu haddaad jeclaato inaan gurigayga iska fadhiisto guriga ayaan iska fadhiisanayaa qofna waxu sheegi maayo qofna qur-aan u akhrin maayo ilaan ka dhimanayo cumar markaa waa murugooday wuxuu yidhi allaahuma kufran ilaahu ii dembi dhaaf cani hadalka aan kula hadlay ninka la yidhaahdo ubaya cumar wuxuu ku daray waxaanu ognahay inuu ilaahay ku siiyey cilmi oo cilmigu kugu manaystay markaa callimi nnaasa dadka waxaad bartaa maa cullimta wixii lagu baray dadka bar buu ku yidhi marka cumarna aada buu weyneyn jiray oo si xushmada ayuu la dhaqmi jiray ku jirto markay nawaasil timaadana wuu u noqon jiray raggu la tashadu ka ahayo mubay waxaan samaynaa markay timaado arrin xagga sharci iyo qadaha ay mucdilaada yimaadaanna iyadana wuu u noqon jiray dee nebigabaa ammaanay qabla cumar hadduu cumar saa u ammaanay nebigabaa ka hor ammaanayo nebigu sal alla alay salam waatuu weydiinayo lahaa abuumundirow ma og tahay aayadda qur-aanka ugu weyn acdamu suuratin fi lqur'aan ma garanayu yidhi ilah iyo rasuulkiisa og markuu yidhi mar kaluu nebigu ku celiyey mar saddexaadka ubaya wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum wa aayatu kursi markaasuu nebigu aada ugu farxay arrintaa ninkan cilmiga ilaahay siiyey iyo suu u fahamsiiyey wuxuu leeyahy sadarkaygu laabtu iga dharbaaxaysa ay uruy markaas wuxuu leeyahay wallaahu liyahanika alcilma ya abaa mundir waa kunyadiisa abaa mundir hanii'an laka fi lcilmi ilaahay ku siiyey ilahay maarata kuu fududeeyo waa duco uu nebigu ku ducaynayo inuu cilmiga ilaahay u fududeeyo oo ilaahay uu qalbigiisa ku deshiyo oo u noqdo min araasikiin kuwa cilmigu maarata qalbigooda ku dega noqdo iyo akhbaar iyo sheegis nebigu inoo sheegayo ubaya nin caalima inuu yahay intaasaa kelmadda laga fahmayaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi وصحبه وسلم وقبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada toddobiyo toban arday oo gabdha ah ayaa ka qalin jabiyey maxadka taajul waqaar faraciisa magaalada saako ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaheenna cabdalla mukhtaar
فرحنا عم ودنا بالحب تجدو بدرنا تم يبعث الأفراح يحدو أيها العزم waa munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada saakow taasoo lagu maamuusayay arday ka qalanjibisay macadka taajul waqaar oo ka mid ah macaahidda ka furan walaayaadka islaamiga ah waxaana ardayda ka qalanjibisay macadka tiradooda gaaraysay ku dhowaad labaatan arday kuwaasoo muddadii uu u socday ay ku barteen tasxiixa iyo taxfiidka qur-aanka kariimka ah iyo culuumtiisa غمر الأنس سمانا
howlka ay xafladdu ka dhacaysay ayaa waxa uu ahaa mid si wanaagsan loo qurxiyey iyadoona lagu soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed xafladda qalinjibinta ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf isugu jirta culimaa uddiin odayaal dhaqan mas-uuliyiin ka socotay walaayada oo uu horkacayay sheekh cali darwiish waaliga walaayada jubbada dhexe kuwaasoo goobta ay munaasabadu ka dhacaysay kasoo jeediyey kelimaad kala duwan oo u badnaa dardaranno loo jeedinayay ardayda
نحن من للعلم جد شملنا التم
ugu horeyn munaasabadda ayaa waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا قارئ, يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها intaasi kadib waxaa kelimad ku baxaysay luqadda carabiga oo u badnayd mahadnaq iyo soo dhoweyn munaasabadda ka soo jeedisay mid ka mid ah ardaydii ka qalinjibisay macadka taajul waqaar faraciisa magaalada saakow أيها الحاضرون أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أول مشكور هو الله عز وجل فله الحمد أولا وآخرة ثم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ الوالد أميرنا أبي عبيدة ولا ننسى أن نشكر فضيلة الوالي الشيخ علي درويش لحسن مساعداته وكبير مجهوداته التي قدمها في إنزاح هذه المراكز العلمية التي تخرج الأجيال المعرفة وقناديل القرآن من فتيان وفتيات رائبات فجزاه الله عنا خير الجزاء ثم نشكر لوالدينا الأعزاء على كل مجهوداتهم منذ ولادتنا إلى هذه اللحظة أطال الله عمركم ومتعكم بالصحة والعافية وبشركم بالجنة بغير حساب ولا سابق عذاب ولا ننسى أن نتقدم لخالص الشكر والعرفان للإذاعة الإسلامية إذاعة الفرقان منبع الدعوة والخير وكلمة الصدق والحقائق نقول لها جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا
تعطي من صدق وشعور تحيي في الوجدان سرورا شكرا يا طهرا ونقاء شكرا يا soo dhoweynta martida kadib waxaa xafladda kelimad ka soo jeedisay mudiiradda macadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow taasoo kaga warbixisay macadka taariikhdiisa iyo waxyaabaha lagu daraaseeyo macadka waxaa la furay shanta rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriga macadka marka hore waxaan ku bilownay dhowr iyo toban arday xaafadda ayaanu ugu bilaabay sanad iyo bar markaan xaafadda ku dhigayna macadka boos ayay wilaayada siisay waalidiinta ayaana dhistay booskaas ayuuna hadda uu degan yaho casharaduu ku bixiyaa macadka waxyaaluhu bixiya waxaa ka mid ah taxfiidka qur-aanka kariimka tasxiixu tilaawa barashada qiraa'aadka waxaan rajeynaynaa tafsiirka iyo luqadda carabiga inaan kusoo darno insha allah ardayda macadka dhigata waxay isugu jiraan ilaa saddex qaybood qayb qur-aankii xifdiyey mutuuntii tajwiidka soo qaatay mutuuntii qiraa'aadka matnu shaadibiya iyo matnu dura dhameeyey xifdan wa macnan hal fadhina ooga wada baxa haddana uu u socdo kitaabka caqiilatu atraabi alqasaa'id fii asna almaqaasid fii cilmi alrasm iyo kitaabka faraa'id alxisaan fii caddi aayi alqur'aani alkariim ardayda ku xigto waa arday qur-aankii barashadooda soo dhameeyey oo soo xifdiyey mutuuntii tajwiidkana ka soo gudbay haddana wada barashada qiraa'aadka ardayda qaybta saddexaad waa qayb weli u fadhiida xifdinta qur-aanka kariimka
تاج وقار القارئ نور فاق الشمس ضيا اللمعان
sheekh cumar xayaakallah ayaa gabdhaha qalanjibiyey kula dardaarmay in culuumtii ay barteen ay gaarsiiyaan qaybaha kala duwan ee mujtamaca waxaan leenahay gabdhahaas hambali ayaan leenahay jazaakum allah khayr marxalad fiican baad soo gaadheen bilow fiican ayaad haysataan aynu u wada diyaargarowna marka haddii tacliintii ay hirgashay tadbiiqu sharci illaahi fii nufuusina wa fii diyaarina wa fii buyuutina wa fii asxaabina wa fii duruqaatina wa fii mujtamacaatina shareecadii ilaahayna dabaqna subxaana watacaala innagoo nafteenna ka bilaabayna guryaheenna ka bilaabayna ehelkeenna ka bilaabayna asxaabteenna ka bilaabayna majaamicdeenna ka bilaabayna madaaristeena iyo aswaaqdeenna ka bilaabayna waa in qof kastoo inaga inoo yimaado oo khaarijka ka yimaada uu dareema inuu usoo galay ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatii inuu usoo galay uu dareema sidoo kale waxaa iyagana markooda hadlay salaadiinta kale ah suldaan cabdishukri iyo malaqbiyey malaq axmed kuwaasoo si isku mid ah u sheegay in markii hore gabdhaha aan wax la bari jirin laakiin hadda ay yihiin kuwa kaalin weyn ka qaadanaya waxbarashada ka socota walaayaadka taasina ku tilmaameen in lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan soo marnay xilli gabdhaha aan waxba la barin oo xijaab qaadanaynin oy hal guntiino ay xiran tahay gabdhaha weliba oo yaryarka oon la guurin ama aan la dhisin madaxooda aan la daboolin maanta alxamdulilah nicmada aad haysataan dadkii idinka horreeyey oo idin dhalay ma soo gaarin marka waxaan rabaa nicmadan inaad ku joogtaan marku horeyso gabdhaha dugsi lama geyn jirin dhaxal lama siin jirin gabadh hadday qaangaarto ninaa la siin jiray ninkaas wax ku laalin jiray xoolihii aabbeeda ka dhinto lama siin jirin macnaha ma jirin ku dhaqan kitaabka lagu dhaqmo maanta marka kitaabkii suna lagu dhaqmay loo istaagay haddana jihaad naf iyo maalba la bixiyey ayaa lagu gaaray mid ah walkasta ilaaha ka mahadsan gabrow wiilkay mayn lahaa diinkii ha barateen mayna farayni isiigna ciyaalkiin bartaan ehelidiin bartaan dulmigii ilaaha maale horey isiinku fali waalidiintii hafsamayti ilaahii casa wajal allaha ku dhaaf waalidiinta haddi roogdu oo maanta wilaayada islaamka ka hoos nool ma inteegayin in gabro kuritoba isku si waliin bara markanna waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda waxaana hadaayaad kala duwan la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore gashay alfaa'isatu aluulaa gabadha kaalinta koowaad gashay magaceeda waxaa layidhahaa caasho cabdirasaaq maxamed waxay ku guulaysatay abaalmarin u heshay boqol dollar oo lacaga ha soo istaagta insha allahu tacaala
هنا حلق وقرآن وسعد في روابينا waryaheena maxamed muudey axmed abuu muslim oo igala qayb galay munaasabadda ayaa waxa uu waraysi la yeeshay qaar ka mid ah ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka marka hore asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaagi عائشة عبد الرزاق محمد معهد بكي سبحان الله معهد تاج الوقار لتعليم القرآن وعلومه وحكبر القرآن وعلومه وحو السعودي مدافع الصناعة waa gartay een, maanta xaflad ayaa laydin dhigay oo xiritaan oo ay ahayd een, adigu kaalintii ayaad ka gashay كانت كوبات asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaagi سمية حسن محمود معهد كميس حالة معهد تاج الوقار لتحفيظ القرآن الكريم وتصحيحه وكبرنينا القرآن الكريم وعلومه maadaama maanta lasoo gebagabeeyey ee juudin laydinku bixiyey adigu kaalintii baa gashay كالنت لوات een, macallimiinta juhdiga bixisay iyo maktabka dacwada een, maxaa ugu baaqaysaa إني جودي قد سي لولابان سي ودان دالكود الحشر تعلينا فنرقى في جنان الخلد والرضوان يحوينا xafladan ayaa waxaa soo khatimay waaliga walaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagoona tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay horumarka diineed iyo midka dhaqan ee ka jira degmada saakow aada ayaan ugu faraxsannahay macadkan iyo ardada ilaahi subxaanahu wa tacaala inoo soo saaray waana arrin khayr oo wanaagsan oo ku soo kordhay guud ahaan wilaayaadka muslimiinta gaar ahaana wilaayada jubbada dhexe khaasatanna degmada saakow khayr iyo wanaag u soo kordha weeye waxaa laydinka rabaa marka insha allahu nicmadaas inaan ilaahay uga mahadcelino subxaanahu wa tacaala si ilaahay uu inoogu siyaadiyo oo addoommadu hadday ilaahay nicmadiisa ku shukriyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u kordhiyaa uu siyaadiyaa meesha hadda maanta aan joogno xafladihii aan soo qabanayna waxyaalaha kaga soo cantaa jirta aniguna si khaas aan ugu faraxsanay meesha waxaa ka muuqda hiddihii iyo dhaqankeeni soo ma garanaysaan yaa dhiishaa yarta ilmaha caana loogu shubo soo ma taqaanaa maxaa la yidhaha surma soo lama yidhaha bukurona waa la yidhaha sooma waa kaa kanna waa taqaanaa fiiri fandhaalkii way yaa hanqarafna waa la yidhaha hanqaraf soomaalidu waa maayo maxaa tiri mogtahay sharaf gaara iyo wilaayadu idiin haysaa aadna waan idinkugu mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran marka insha allahu tacaala waxaan rabaa dhaqankan in la soo nooleeyo cuntada dalkana la cuno wacyigelin fara badan oo kolley mar waan ka samaynay idinkana waa idin soo gaari doontaa reesaako hadduu ilaahay idmo aad ayaan oogu faraxsanahay sida wanaagsane aad noogu soo bandhigteen oo noo xasuuseen allah idin barakeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala muslimiinta meel kasta ay joogaan allah u gargaaro walaalahay reer falastiin ee dhibaatada badan ku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala nasr iyo guul allah cadowgaa yahuudiya dul saaran allah ka dulqaado من سديم صيغ بوح نحو قوم كالجمان رفقة الإتقان قلبي من مضى الدرب الصواب magaalada saakow ayaa maalmihii dhowaa aynu soo dhaafnay martigelisay munaasabado dhowr ah kuwaasoo lagu maamuusay arday aad u fara badan oo bartay culuumta sharciga ah lana guddoonsiiyey shahaadooyin iyo hadiyado qaali ah waxaana xafladahan xiriirka ahaa bacdallaahi subxaanahu wa tacaala hirgelintooda iyo inay sidan quruxda badan u dhacaan kaalin mug leh ka qaatay maktabka dacwada iyo maamulka degmada saakow oo iskaashanaya وبه نسل المصاب من سديم صيغ بوح نحو قوم كالجمان رفقة الإتقان قلبي من مضى الدرب الصواب في بيوت الذكر نسعى للمعالي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa soo gebagabaysay silsila tixana ah oo ciwaankeedu ahaa faa'iidada caafimaadka taasoo habeen weliba ku bixi jirtay barnaamijka dhuwaxa waraysiyada haddaba maxay xambaarsaneed silsiladii dhammaatay ee faa'iidada caafimaadka waxaad ku soo dhowaataan waraysi aan la yeelanay doctor maslax oo ahaa soo jeediyaha xalaqaadkaas waxaana waraysigan la yeeshay waryaheenna maxamed sheekh cali ugu horeyn doctor maslax kusoo dhowo warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waan kaaga mahadcelinaynaa dadaalka ballaaran ee muddooyinkan soo socday ee aad dhegaystayaasha ugu soo gudbinaysay fawaa'id caafimaad waxaan doonaynaa inaad qeexitaan naga siiso maxay ahayd xubinta faa'iidada caafimaadka ee ku bixisay barnaamijka dhuwaxa waraysyada
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم آه، جزاك الله خيرا آه، aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee runtii ee xubintii caafimaadka ee dhowaanahanba ka baxaysay ee barnaamijka dhuuxa waraysyada taas oo socotay ee muddo badan runtii ee waxay ahayd xubin caafimaad oo ka hadlaysay ee cuntada dalka iyo nafaqooyinka runtii ee waxayna xambaarsanayd ee baraarug guud dadka inay ka qaataan cuntada dalka iyo khudaarta si guud ee in looga faa'iidaysto dawa ahaan ee halkii looga faa'iidaysan jiray cunto keli ah inay dadka fahmaan ee nafaqada laga helo ee cuntada dalka iyo nafaqooyinka in la fahmo ee in la barto muhiimadda vitaminada iyo waxyaalaha ku jira macadinta iyo waxyaalaha la midka ah ee cuntada dalka iyo nafaqada in la fahmo nafaqada laga helo khudaarta in la fahmo ee sidoo kale nafaqooyinka laga helo ee dawa ahaan iyo waxtar ahaan jirka bani aadamka u fiican sidoo kale in laga helo ee qadarada iyo qiyaasaha laga qaadan karo in la helo sidoo kale ee intaas iyo in ka badan ayay muhiimadeedu lahayd xibintan ka baxaysay barnaamijka dhuuxa waraysiyaad aad iyo aad aa u mahadsantaha waayahay waa maxay fawaa'idda ay xambaarsaneed silsiladan muddada soo socota ee dad badani ka faa'iidaysteen ee faa'iidooyinka ay xambaarsanayd xubintan waxaan u kala qaadaynaa ee laba qaybood ee cunto iyo nafaqo ayaan u kala qaadaynaa ee noocyada nafaqooyinka muhiimka ahayd ee ka baxayay ee barnaamijka dhuuxa waraysyada run ahaantii nafaqooyin haddii la yidhaahdo waxay isugu jiraan brotiin ee carbohydrate oo tamar ah ee dufanta ama fatska wax loo yaqaano vitaminada oo isugu jiraan noocyada ku milma dufinta iyo kuwa ku milma biyaha macdanaha kala duwan kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar biyaha iyo maadooyinka fiberka loo yaqaano oo dufta leh oo markaasi caloosha socodsiiya xaraga leh ayay isugu jireen dhanka ee vitaminada iyo nafaqooyinka ee dhanka cuntada dalka ee waxyaalaha dabiiciga ah laga helo ee tayada sarada leh waxaa ka mid ah ee brotiinada oo laga helo hilibka iyo xoolaha sidoo kale geela ariga lo-da ee tamarta oo laga helo galeyda masigada qamadiga iyo dufamaha oo laga helo subaga iyo saliidda iyo waxyaalaha la midka ah ee runtii marka ee waxay faa'iido u lahaayeen inay ka hortagaan marka ee cudurada ee tusaale ahaan cudurada dadka ku dhaca kuwa waaweyn sida sonkorowga oo kale in looga hortago cuntadaas dalka iyo khudaarta dhiigkarka oo kale in looga hortago ama lagu daaweeyo cudurada wadnaha ku dhaca in looga hortago ama lagu daaweeyo kansarka caloosha iyo mindhicrada in looga hortago ama lagu daaweeyo in lagu kobciyo difaaca jirka ee sababtoo waxaa ku jira vitaminaad tiro badan ee c e ilaa dhammaan vitaminada iyo macadanooyinka kuwaasoo jirka difaaca xoogan u leh ee faa'iidooyinka caafimaad ee nafaqada iyo khudaarta dalka ay leedahay waxaa kaloo ka mid ah in miraha ee maxalliga ee la isticmaalo sida karootada yaanyada cambaha babaayiga iyo waxyaalaha la midka ah ay leeyihiin maadada fiberka oo inta badan hagaajisa dheefshiidka kana hortagta calool fadhiga in laga helo ee sidoo kale inay iska caabiyaan caabugyada iyo hargabyada iyo waxyaalaha la midka ah sababtoo waxaa ku jira vitamin c oo antioxidant ah oo ka hortaga waxyaalaha mataqaana difaaca soo weerara hargabka iyo caabugyada iyo xanuunada neefmareenka intaba ee sidoo kale aragga iyo maqaarka vitaminada u fiican ayaa laga helaa cuntada dalka iyo mataqaanaa khudaarta waxaa ku jira vitamin a oo alaaba aad ugu fiican ee indhaha iyo markaasi waxyaalaha la xiriira muhiim u ah ee aragga habeenkii ee koritaanka maqaarka iyo unugyada intaba muhiim u ah sidoo kale tamarta iyo xoogga ayay dhisaan nafaqooyinka iyo cuntada dalka ee cuntooyinka dalka waxay si tartiib tartiib ah ay u siiyaan jirka tamar joogto ah ma keenayaan daal deg deg ah ama sonkor oo markaasi koror ay ku noqoto qofka sida cuntooyinka warshadaysan oo kale faa'iidooyinka intaas dheer ay lahaayeen waxaa ka mid ah cuntada dalka iyo khudaarta waa raqiis waana la heli karaa cuntada dalka waa midda dadku ay si fudud u heli karaan raqiisna ah oo meel kastana mutawafir ay ka tahay sidoo kale waxay taageertaa beeraleyda iyo dadka kalluumaysatada ah oo maarata badda ka qaraabta iyagana taageero weyn ayay u noqonaysaa sidoo kale waxay kaloo taageertaa shaqaalaha gudaha ee markaasi soo saaran kara waxyaalaha dalka oo looga baahan yahay ugu dambeyntii maxay tahay taladaada ku socota bulshada kaa dhagaysanaysa warbaahinta islaamiga alfurqaan siiba marka laga hadlayo majaalka caafimaadka oo muhiim u ah bulshada ee dardaaranka guud ee ku saabsan ee bulshada muslimiinta ah ama talooyinka guud aan u hayno waa tilmaamo iyo fariimo wacyigelin ah oo loogu talagalay in bulshada lagu baro laguna dhiirigeliyo nolosha caafimaadka leh si loo yareeyo cudurada lagana hortago halista caafimaadka ee guud kow waxaad cuntaa cunto nafaqo leh oo isku dheelitiran waxaad isku daydaa inaad maalin kasta cunto khudaar iyo miro cusub sida hilibka qayb ka mid ah noocyadiisa kala duwan ama qayb ukun ama digir ama geleyda badarka dhankiisa ama bariis qayb ah ama rootiga ee biyo badan qofka inuu cabaa maalintii ugu yaraan sideed koob maalintii inuu caba inuu qofka ka fogaado cabitaanada sokorta badan iyo cuntooyinka ku buuxa dufunta ama milixda waxaa si gaar ah dadka da-da ah loogala dardaarmayaa saddexda sheey ee cadcad loo yaqaano sida sonkorta dufunta ama baruurta wax loo yaqaano iyo cusbada inay ka fogaadaan si gaar ah dadka da-da ah qodobka labaad qofka waa inuu sameeyaa jimicsi joogto ah sababtoo ah qofka haddii maalinkii uu cunto oo isku dheelitiran uu joogto ah una uusan jimicsi samayn waxaa siyaadaya miisaanka ayaa siyaadaya miisaanka hadduu qofka siyaadana waxaa imaan kara cuduro badan qofka ugu yaraan waa inuu socdaa maalintii soddon daqiiqo waa inuu jimicsu sameeyaa sida uu markaasi jimicsiga qofka hadduu sameeya waxaa ka ilaalmaya insha allahu tacaala sida cudurada waaweyn dhiigkarka sonkorowga cayilka zaa'idka ama buurnida walbahaarka maskaxeed iyo welwelka intaba waxaa waaye qofka hadduu sameeyo jimicsi joogto ah wuu ka badbaadaya insha allahu tacaala saddex waa qofka inuu ka fogaadaa cabista mukhaadaraadka waxyaalaha dadka meelaha inta badan cadowga laga helaayo sigaarka iyo qaadka iyo waxyaalaha lamidka dadka isticmaala tubaakada iyo inta badan qofka waa inuu ka fogaada waana sababaha ugu badan ee keena dhibaatooyinka waaweyn iyo cudurada waaweyn sida kansarka xanuunada wadnaha xusuus lumiska ama waxa loo yaqaano asaasaqa ama burbur maskaxeed qofka inuu soo wajaho wacyigelino joogto ah ayaa looga baahan yahay bulshada si ay u joojiyaan waxyaalahan aan kasoo sheekaynay sababtoo dhakhtarka hadduu sheego waxaa loo baahan yahay dadka inta dhiman inay isgaarsiiyaan si ay ugu joogsadaan waxyaalahan dhibaatada leh islamarkaasna jirkooda iyo caafimaadkooda u noqdo mid heer sara afar xakamee walbahaarka ama stresska mar walba waa inaad iska xakamaysa waa inaad ku dadaashaa nasashada maalintii inaad nasasho hesho hurdo fiican aad hesho iyo inaad la hadasho ee dadka kuu dhow markaad dareento culays maskaxeed ama waxyaalaha la midka psychologically qofka inuu la hadli karo dadka islamarkaasna la macaamili karo waay keligaad ha gooni noqon weliga samee waxyaabo nafis ah sida akhriska kutubada buugaagta waxyaalaha la midka ah salaada oo tukato inta badan fikirka inaad iska yareyso islamarkaas inaad jimicsi samayso inaad ku dadaasho shan nadaafada shakhsiyadeed iyo midda deegaanka qofka waa inuu ku dadaalaa gacmaha oo si joogto ah loo dhaqaa biyo iyo saabuun ka hor cuntada iyo kadib musqusha waxay ka mid tahay waxyaalaha loo baahan yahay dadka inay u isticmaalaan ka hortag ahaan ku noqo deegaan nadiif ah isticmaal meel nadiif ama goob nadiif ama gurigaaga si looga hortago faafidda cudurada sida shubanbiyoodka jadeecada iyo waxyaalaha la midka ah lix baaritaano caafimaada joogtaa waa inaad samaysaa ee runtii dadka kuma baraarugsana ee inay sameeyaan baaritaano caafimaad oo joogta ah sababta waxay muhiim kugu tahay ee cudur aad iska daaweyn lahayd ee asoo yar ayaad waxaad arkaysaa asigoo kugu weynaaday hadhow in maaro loo waayo ilaa dal iyo dibad intaba maaro loo waayo marka waxaa loo baahan qofka marka baaritaano joogtaa inuu sameeyo inuu la xiriiro dhakhtarkiisa xarumaha caafimaadka si joogtaa uu la xiriiro u sameeyo baaritaano dhiigga sonkorta cadaadiska dhiigga waxyaalaha lamidka dadka reer magaalka ah inta badan waxaa laga rabaa inay gataan saacadda sonkorta saacadda dhiigga lagu cabiro cadaadiska dhiigga iyo waxyaalaha yaryarka ah oo markaasi h b ga lagu cabiro waxyaalaha lamidka muhiimay u tahay qofka shaksiga oo magaalooyinka jooga baaritaanaha xanuunada faafa oo kale qofka inuu iska fiiriyo marmar waa muhiim sidoo kale cunto nafaqa leh inay isticmaasho maamada uurka leh iyo cunugeeda muhiim ayay u tahay cuntooyinka nafaqada leh aan kasoo sheekaynay dhalmada oo ay tagto maamada xarun caafimaad waa sheyga ugu muhiimsan gabadhan ama haweeneydan uurka leh intaasoo muddo sagaalkaa bilood ay soo dadaaleysay waxaa laga yaabaa aakhirkii dhalmada inay meel aan munaasab ahayn ay ku dhasho sidaasna ay wax ku soo gaaraan cunugeeda iyo iyada intaba way dhici kartaa wayna dhacda wax badan waa la arkay marka si gaar ah hooyadan ee fadlan isbadbaadi adiga cunugaada insha allahu taala ilaah baa wax badbaadiye meel munaasab ah tag insha allahu taala dhalmadaada ee gunaanidka marka ee cuntada ee maxalliga ama cuntada dalka iyo nafaqada dabiiciga waxay lafdhabar u tahay caafimaadka jirka maskaxda iyo bulshada waxayna jirka siiyaan tamarta difaaca koritaanka ka hortagga cudurada waxay kaloo muhiim u yihiin in caruurta lagu barbaariyo inuu markaasi cunooyinka la baro ama caado looga dhigo sida bariiska iyo baastada loo baray in loo baro caado looga dhigo cuntada dalka khudaarta iyo waxyaalaha lamidka la baro ee amniga cuntadeena inay sugnaato deegaankeena iyo bay-adeenana inay fiicnaato intaas ayaan kusoo koobaya dardaarankeyga aad iyo aad ayaa u mahadsantiin
لدين عظيم هو السامي
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي هو جد